barnaamijkan oo loogu talagalay in lagu tartansiiyo dhallinyarada soomaaliyeed si loo soo saaro hal abuuro cusub waxaa hirgelintiisaas ka kaashanaya jaamacadda muqdisho iyo safaaradda dalka turkiga waxaana munaasabadan lagu daafurayay oo lagu qabtay magaalada muqdisho ka qeybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya madaxda safaaradda dalka turkiga ee soomaaliya iyo maamulka jaamacadda muqdisho oo ay weheliyaan ganacsato iyo aqoon-yahano guddoomiyaha jaamacadda muqdisho ibraahim maxamed mursal ayaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey mashruucan waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinku soo dhoweyno daafurka barnaamijkan qiimaha badan ay iska kaashanayaan jaamacadda muqdisho iyo safaaradda aan walaalaha nahay ee dalka turkiga taas oo aanu ugu talagalnay inaan ku kobcino tartankaas garaadka dhallinyarada soomaaliyeed ee hal abuurka leh kuwa jaamacadaha dhigta kuwa dibadda jira dhammaan cid kasta oo awood u leh inay hal abuur samayso si ay uga soo baxaan natiijo wax ku ool ah oo xal u keenta caqabadaha waaweyn ee hor taagan dalkeenna horumarkiisa dabcan waa kuwa la sheegay sida sektarka waxaa la doortay beeraha biyaha tamarta tacliinta iyo kuwa lamidka ah oo meesha hadda lagu sheegay dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir oo daafurka barnaamijkan ka qayb galay ayaa goobta hadallo ka jeediyey
marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladdan nolol marti qaado annagana aan ajiibno inaan ka soo qayb galno xafladdan maadaama dhallinyaro la horumarinayo waddankeenna waxaan ognahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama siddeetan waxaa lagu tilmaamaa inay dhallinyaro yihiin sidaas darteed waa tallaabo hore loo qaaday in mataqaanaa muxuu ahaa daafurkan aan maanta mataqaanaa oo qaybta ka nahan soo qayb galnay waa maskaxdii dhallinyaradeenna oo la kobcinaayo oo lagu tartansiinaayo dhulkooda dhibaatadiisa inay iyagu ku tartamaan sideebaa xal loogu heli karaa sideebaa looga bixi karaa oo caqli ka yimid soomaaliya dhallinyaradeeda xoogga badan oo rag iyo dumarba leh oo dibad iyo gudaba joogta kuwooda jaamacaadka ku jira iyo kuwa aan ku jirin intaa marka laysku daro caqliga weynanka badan oo laysku daray ayaa wuxuu abuuri doonaa fikir fiican oo soomaaliya ay sal u tahay ugu dambeynna wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya nuura mustaf mukhtaar ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabay barnaamijkan dhallinyarada lagu taageerayo mawaadiicda ay ku tartami doonaan dhallinyarada xaqiiqdii waa majaal ama waxyaabaha ka maqan dalka gaar ahaan u baahan in dib loo dhiso ayadoo la isticmaalayo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd beeraha teknolojiyadda isbedelka cimilada iyo qeybaha kale ee waxbarashada ee dhallinyaradu ay ku tartami doonaan waxaan u rajaynaynaa guul dhammaan tartamayaasha sida la sheegay waa u furan yahay isdiiwaangelinta waxaan dhiirigelinaynaa in maskaxdooda iyo aqoontooda lagaga faa'iidaysto baahida dalka ka jirta
dhallinyarada waxbaratay ayaa inta badan wajahaya shaqla-aan waxaana loo arkaa in mashaariicda noocaanihi ay taageeri karaan hal abuurka ganacsi iyo wax soo saarka dhallinyarada soomaaliyeed